inkastoo dhowaan ay ku dhawaaqday wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga hirshabeelle in shaqo abuur loo sameynayo dhalinyarada hirshabeelle ayaysan jirin wax la taaban karo maalgelina oo loo soo bandhigay bulshada gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan dhalinyarada gobolka shabeellaha dhexe ee ku nool magaalada jowhar ani isku xirnaansho marka la yiraahdo taas ay tahay dhalinyarta horta qofka marka uu gacantiisa wax qabato uu geedgoyn karaa marku kaleeto qofka marka uu rabo inuu geedgooyo wuxuu ku qasban yahay gacantiisa inay waxyaabo biroo geedkaas jari kara marka ugu horeysa inay gacantiisa ku jirto ani waxaa aaminsanahay dhalinyarta markay la maalgeliyo oo la shaqogeliyo oo meel alaala meeshay jiraan layskugu keeno oo hal abuur baaxadla loo sameeyo iyagoo isku toosan markaas ra'yi lasoo dhexdhiga markaas ani waxaa aaminsanahay markay iyaga wax gaaraan inay dalkan wax u qaban karaan ani ra'yi ahaan taasa ila tahay annaka waxaan ku qasbannahay albaab kasta inaan garaacno albaabkaas aan garaacaynana waxaa horseed u nahay dhalinyarada gobolka ku nool oo boqolkiiba siddeetan iyo shan shaqo la-aanta ah marka adiga waxaan aaminsanahay dadka annaga naga sarreeyo oo gobolka madaxdoodii ah inay dhalinyarta inay isku wacaan ay wax u qaban karaan waxaana jirta in wax kasta lagu qaybsado qaab qabiila iyadoon loo eegaynin kartida iyo hufnaanta barnaamijyada la fulinayo laga fulinayo gobolka shabeellaha dhexe sacdiye cumar sugow oo ka mida dhalinyarada gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka hadashay qaabka ay u sameyn karaan dhalinyarada isku xirnaan albaab kasta waa garaacnay fikradeenna waxaan jecelnahay walaalaheena oo dhalinyarta anaga aan ka mid nahay inaan wax u qabano laakiin goormaa wax u qaban karnaa qofka anaka naga sarreeya markuu anaga garabka naga qabto oo siifi cusub aan soo hordhigno qofkaas uu akhristo uu ogaado dhalinyarta baahida hayso gobolka ku nool markaasuu wax u qaban karaa waxaana wax u qaban kara dhalinyarta waxawaaye ninka ugu sarreeya gobolka dhalinyaro hadda gobolka ku dhalatay oo qurbaha joogto way jiraan laakiin iyaga waxay kuu soo gartaan way kugu maalgelin karaan laakiin qasab canag markii la dhaho meeshaan maamulay leedahay iyo kala dambayn madaxa ku nool aniga waxaan jeclahay hay-ad markaa ka imaado markaa ka imaado ee dhalinyarta qurbaha ku nool waxaan si toosa aan u jeclahay inaan albaabada u garaacno maamulka ugu sarreeya gobolka qof kale wax noo qaban karta inay jirtaa ma aaminsanin waxaana taas soo raaca in marka hore la sameeyo tirakoob ku aadan dhalinyarada shaqola-aanta ah ee ku nool gobolka shabeellaha dhexe iyo kuwa danta ay biday inay samaystaan xirfado u gaara iyadoo aysan jirin wax garab istaag ah wasaaradaha iyo maamulka ka jira hirshabeelle ayaa ku guuldaraystay inay wax ka qabtaan shaqoyaraanta ka jirta hirshabeelle gaar ahaan magaalada jowhar oo magaalo madax u ah hirshabeelle dana aan laga dareemeynin wax horumara oo la taaban karo